إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أن كسوتشرنا كتابك الأربعون النسائية أفرتا حديث وأحكام dumarka ku saabsan ka hadlaysa xadiidka labaad ayaan ku jirnay xadiidka labaad waa xadiidka caaisho radia allahu tacaala canha can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal qad udina waa layniin idmay an takhrujna inaad baxdaan fii xaajati kuna danihiinna aada u baxdaan marka danahaas waxaan idhi waxaa isla soo geli kara inay gabadhu u baxdo dan adduun oo lagama maarmaan ah ama dan diineed oo lagama maarmaan ah danahaas muhiimkaah inay gabadhu u baxdo sida salaada inay masjidka aado ayaa ka mid aha danaha diineed oo loogu bixi karo gabadhu ugu bixi karto ayadoo gurigeeda inay ku tukataana u ajar badan yahay waxaan kaloo soo ogaanay inay u bixi karto gabadhu dalabulcilmi asharci cilmiga oo sharciga ah dalabkiisa wakadaalika cilmiga kale oo iska maadiga oo dadku u baahan yihiin oo muhiimka ah asagana inay u bixi kartana waa soo ogaano daliilkeediina waa nagii shala sheegnay waxyaalaha kale oo gabadha u bixi karto waxaa ka mid ah xafladaha aroosyada ee ehelka iyo dariska iyo qaraabadeedu ay leeyihiin way ka qaybgeli kartaa gabadhu sharciguna sidaasuu u caddaynaa dadka muslimiinta waxaa ka dhexeeya kalgacalo iyo isku xirnaan iyo iskaalmayn iyo inay wadaagaan farxadaha iyo howlaha sidaas darteeda gabadhi inay baxdo oo ay arooska aaddo waa shay sharcigu uu ogol yahay waxaana daliil u ah xadiidka imaamu albukhaari saxiixiisa uu ku wariyey kitaabu nikaax shan kun boqol iyo siddeetan raqamkaa imaam muslimna kitaabu fadaa'il saxaaba uu ku wariyey raqamka laba boqol iyo konton nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam wuxuu arkay nisaa'an wa sibyaanan muqbiliina min cursin nabiga arkay sala allahu calayhi wasalama dumar iyo carruur ka soo laabtay aroos faqaama mumtinnan nebigu waa istaagay si deg deg ah markaasuu yidhi allaahumma anta min axab allaahumma antum min axabbi nnaasi ilaya waxaad tihiin dadka kuwaan ugu jecelahay uu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam isagoo gabdhaha saxaabiyaadka iyo carruurtaas la hadlaya marka xadiidkaasna sidaasay culummada muslimiintu u fahmeen macnihiisu inuu yahay imaamu albukhaari baabu u qabtay xadiidkaas baabu dahaabi annisaa'i waasibyaani ila alcursi xadiidkaas wuxuu yidhi wuxuu baab u yaho ka hadlaa dumarka iyo carruurtu arooska inay aadi karaan xaafid ibnu xajarna markuu sharxaayey wuxuu yidhi kaannahu tarajama bi haada lianlaa yatakhayala axadun karaahata daalika wuxuu baabkaas u qabtay imaamu albukhaari wuxuu baabkaas u qabtay imaamu albukhaari inaan qofna u malayn inay karaahiyo tahay gabdhuhu inay arooska aadaan fa araada annahu mashruucun bigayri karaaha marka wuxuu doonay inuu caddeeyo inuu sharci yahay arrinkaasu oo wax karaaha aysan ku jirin laakiin muhiim waxaa ah arooska laleeyahay gabadhi waa inay tagto waa inuusan ahayn mid munkaraad ka muuqdaan meel munkaraad ka socdo oo muustiqa la tumayo oo rag iyo dumar isla ordayaan isla boodayaan meeshaas haddii ay ka jooji karaan munkarka oy dhihi karaan ilaahay ka baqa munkarkan joojiya waxa weeyaan ilaahay caasinina taas way tegayaan munkarkayna ka joojinayaan kadibna wixii qayr ay kala qayb qaadanayaan laakiin munkar socda oo aadan adigu jooji karin ma bannaana inaad dhex joogto inaad agtaagnaato waajib waxaa ah haddaadan ka celin karin inaad ka tagto meel kastoo alla lagu caasinayana waa nuucaas marka meelaha munkaraadka ay ka jiraan oo muusiqyada laga garaacayo oo rag iyo dumarku isla tumanayaan waa xaaraan qadcana inaad dhex fadhidood dhex taagnaato waa arrin aad u khatar ah dhammaan meelaha alla lagu caasinayana ma bannaano qofka muslimka inuu joogo munkarka hadduusan ka suuri karin meesha xadiidka labaad sidaasaan uga gudubnay xadiidka saddexaad baabu bayaani maa shay la caddayntiisuu baab yahay fii khuruujil mar'ati islaamta bixiddeeda ku sugan oo min almafaasidi mafaasid ah xadiidkan saddexaad wuxuu ka hadlayaa gabadha bixidda ay gurigeeda ka baxdo mafaasida ugu jirta ayada mafaasid macnaha dhibaatooyina ugu jira weeye ayada bulshada ay la noosho muslimkaana dhibaata ugu jirta gurigeeda ay ku jirtaa waa dhufays ilaashan oo diinteedii sharafteedu ku ilaashan tahay bulshadana ka ilaashan haddii marka ay baxdo culays iyo khatar ayaa ku imaanayda ayada ummadana ku imaanayda diintooda iyadana diinteeda ku imaanaysa baabu bayaani maa haadaa kanu baabu bayaani maa shay la caddayntiisa baabkiisi weeye fii khuruujil mar'ati islaamta bixiddeeda ku sugan oo min almafaasidi mafaasid ah can cabdillaahi bni mascuudin can inabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala nabiga wuxuu yidhi ina almar'ata islaamtu cawratun waa cawro fa idaa kharajat markay baxdo istashrafaha shaydaanu shaydaankaa u soo hanqal taagayo soo damaacina inuu baabiyeeyo wa aqrabu maa takuunu intay tahay markay ugu dhowdahay min weji rabbihaa rabbigeed wejigiisa wa hiya fii qaxri beytihaa waa markay gurigeeda salkiisa ku sugan tahay gurigeeda salkiisa waa marka ay ku sugan tahay saxiixun xadiidun saxiix waa xadiid saxiix ah akhrajahu tirmidiyu tirmidi ayaa soo saaray wabnu khuseymaa soo saaray wabnu xibbaanna waa soo saaray istashrafahaa ashaydaanu shaydaana u hanqaltaaga waxaa loola jeedaa tadallaca waa u hanqaltaagaah waa damaacina ilayhaa gabadha wasayanahaa gabadha wuu qurxinaa shaydaanku fii acyuni rijaali ragga indhahooduu ku qurxinaa liyuqwiyahaa si uu gabadha u baadiyeeyo wa yuqwiya bihaa dadkana iyada ugu baadiyeeyo can cabdillaahi bni mascuudin can inabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala nabiga wuxuu yidhi ina almar'ata islaamtu cawratun waa cawro fa idaa kharajat markay baxdo istashrafaha shaydaanu shaydaanku waa so u hanqaltaaga waa damaacina wa aqrabu maa takuunu intay tahay markay ugu dhowdahay min weji rabbiha rabbigeed wejigiisa wa hiya fii qacri beytihaa waa markay gurigeeda salkiisa ku sugan tahay xadiidun saxiixun waa xadiid saxiix ah akhrajahu tirmidiyu tirmidiyaa xadiidka soo saaray wabnu khusaymana waa soo saaray wabnu xibbaanna waa soo saaray istashrafaha shaydaanu shaydaanka u hanqaltaaga macnihiisu wuxuu yahay tadallaca ilayhaa waa u soo hanqaltaagaho waa damaaciyaa wasayanaha gabadha waa qurxiyaa fii acyuni rijaali ragga indhahooduu ku qurxiyaa liyuqwiyahaa inuu gabadha baadiyeeyo darteedu ugu hanqaltaagaa shaydaanku oo wayuqwiya bihaa ayadana uu wax ku baadiyeeyo aalad uu u adeegsado dadka inuu ku baadiyeeyo uu ayada ka dhigto xadiidkaas nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu caddaynayaa gabadha bixidda ay baxaydo dawaabiday leedahay shuruuday leedahay hadda waxaan soo ogaanay shardigii koowaad oo ahaa gabadhu markay baxaydo zawjkeedii waa in oo waxa weeyaan u idmo haddana waa nagu soo laaban kartaa mar kale nagu shardigaasu soo socdaa oo meelaha danahooda waa inay u baxdaa gabadhu meela dan la-aana waa inaysan u bixin ee gabadhu markay baxaydo waa inay dan muhiim aho ama dan adduun ah ama dan aakiraa u baxdo haddii dan la-aan ay iska baxdo waxay dhufayskeedii iyo meeshay ku ilaashaneed ka baxday ayadoon dan muhiima raadsanayn marka waa in markay baxayda xaajo u baxdo haddii kale gurigeeda ay joogto xadiidkan wuxuu noo caddaynayaa markay gabadhu baxayso in laga rabo inay is-asturto inay is-asturto sababtoo ah nabiga hadalka uu caddeeyey fiiri ina almar'ata islaamtu cawratu waa cawro nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam waa hadal aad u caddaan badan dadka muslimiinta oo dhan waxaa ku abuuran oo ay fahmayaan shaygan cawro weeye haddii la yidhi inay waajib tahay in la asturo oo aan cawro la muujin in la muujiyaana ay shay aada u xun tahay shay aada u xun inay tahay sidaas darteeda gabadha muslimadda ah markay gurigeeda ka baxayso waa inay jidhkeedu idil qarisaa oo ay asurtaa ina almarata cawra fa idaa kharajat markay bax markay baxdo istashrafaha shaydaanu shaydaanka usoo hanqal taaga wuxuu ku tusayaa hadalkaas nabi maxamed sala allahu calayh wasalam gabadhu gurigeeda intay ku jirto shaydaanku damac badan kama qabo gurigeeda dhexeeda inuu ku fasaadiyo waxa weeye shayaadiintu ha ahaadeen shayaadiinta jinka ah ha ahaadeen shayaadiinta insiga ah meelahaasay ka hanqal taagayaan markay soo baxdaa rajo u soo baxayda oo isleeyihin haddaad ayadana baadiyey kartaa haddeeraad dadkan ayada ku baadiyey kartaa shaydaanku markaas ayuu damcinaya sidaas darteeda cabdullaahi mascuud radia allaahu canhu wuxuu yidhi shaydaanku wuu la hadlaya ayada xataa qalbigeedu wax ku ridaya wuxuu leeyahay shaydaanku qalbigeedu wuxuu gelinaya inayd istiraa maa ra'aanii axadun ilaa acjabtuhu hal qof ma aanan arag oo ragga ka mid a ilaa waan cajabgeli wayba ii bogeenba raggii ayle qalbigu ka gelina ayadiioo isla weyni ayuu gelin iyo raggii oo dhan inay cajabgelisay raggiina wuu tusaya wuxuu leeyahay gabadhan cajabta leh soo baxday miyaadnan arkay bal fiiriya markaasay indhaha ku wada fiiqayaan indhahay ku wada fiiqayaan marka shaydaanku ayada inuu baadiyeeyuu doonaya dadkana inuu ku baadiyeeyuu rabaa oo iyada ka dhigto aalad uu wax ku baadiyeeyo aalad uu wax ku baadiyeeyo inuu ka dhigto uu rabaa aalad uu wax ku baadiyeeyo sidaas darteedaa nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam wa aqrabu maa takuunu gabadhu intay tahay markay ugu dhowdahay min weji rabbiha rabbigeed wejigiisa riwaayad kale waxay leedahay rabbi naxariistiisa intay ugu dhowdahay wahiya fii qacri beyta gurigeeda salkeeda markay ku suganta haddaba markaa qof kasta wuxuu dareemayaa meesha aad raxmadda alle ugu dhowdahay waa la badsadaa joogideeda maadaama la yidhi gurigeeda salkeeda gabadhu markay joogtay raxmadda alle ugu dhowdahay maadaama la yidhi gurigeeda salkeeda markay joogtay wejiga rabbigeeda ugu dhowdahay hadde meesha aad rabbiga ugu dhowdahay waa la badsadaa joogidiisa meelahaas inaad ka tagtana waa layska yareeyaa waa la yska yareeya dan muhiima inaad u baxda maahane waa inaadan ka tegin oo aadan ka bixin weeye maadaama ay tahay meeshaad raxmaddii alle iyo naxariistii alle aad ugu dhowaanaydo ood ku helaydo maadaama ay tahay maadaama ay tahay sababtoo mafaasid badana imaan gabadhu markay baxdo ikhtilaaf rag islaamid ajnabi inay dhex gashaa imaan markay baxdo rag ajnabi ka inay la sheekaysataa imaan waqtigeedii ayaa ka dayacmi hadday ahayd gabar oo xaas oo mas-uul oo caruur ka mas-uul ah carruurtii intay ka maqan tahay waa ka go-an tahay waa dayacmin zawjkeedii inta ay maqan tahay danihiisi waa dayacmin ayada waxaway fusaaqada dariiqyada taagan khataray ugu jirtaa marka culaysyo badan ah imaana gabadhu marka ay baxdo marka ay baxdo saxiixun xadiidun saxiixun waa xadiid saxiixa akhrajahu tirmidiyaa soo saaray wabnu khusayma wabnu xibbaan istashrafaha shaydaanu shaydaana u hanqaltaaga macnaheedu wuxuu yahay tadallaca ilayhaa gabadhu u hanqaltaaga waa damaaciyaa wey wasayanahaa gabadhana waa qurxiyaa fii acyuni rijaali ragga indhahoodu ku qurxiya hadday midda ugu qurxoon guriga u joogto ninka markay gabadhtan halkaas marayso shaydaanku wuxuu leeyahy middaan waadan arag ayadoo kale aan weligeed u arag qalbiguu kaga ridi wuxuu rabaa inuu fidneeyo un haa ma garto tan guriga kuu joogta fiiri tanuu fiirina shaydaana adeegsanayo aaladu ka dhiga gabadhan uu dadka ku baadiyeeyo markaasuu raggii qurux uga dhigin muxuu shaydaanku dooni liyuqwiyahaa ayada inuu baadiyeeyo wa yuqwiya bihaa ayadana uu wax ku baadiyeeyo uu ka dhigo aaladda ragga lagu baadiyeeyo sidaas marka darteeda gabadhu diinteeda iyadoo ilaashane ummaddeeda muslimkaana diintooda ilaaline waa inay gurigeeda u badnaato hadday baxda baxaysana ayadoo xushmaysan karaamaysan oo xijaaban oo asturan waa inay soo baxdo xadiidka afreeya baabun haadaakanu baabun waa baab laa takhruju lmar'atu islaamtu kama baxdo min beytiha gurigeeda ilaa biidni zawjihaa zawjkeeda idankiisa inay ku baxdo maahane fa in lam ya-dan haddaan zawjkeedu u idmin lam yajus ma bannaana alkhuruuju bixitaan shuruudda bixidda gabadhay gurigeeda ka baxayda waxaa ka mid ah zawjkeedu waa inuu u idmo marka xadiidka afraad macnaha uu ka hadlayaa waa macnahaas waxaa la rabaa gabadhu gurigeeda inaysan ka bixin hadday tahay gabar oo zawjo ah oo xaasil ah oo nin la nool waa inaysan gurigeeda ka bixin ilaa zawjkeeda idankiisa ay hesho ilaa ay hesho baabun haadaakanu baabun waa baab laa takhruju lmar'atu islaamtu ma baxayso oo inay baxda uma bannaano weeye min beytiha gurigeeda ay ka baxdo ilaa biidni zawjihaa zawjkeeda idankiisa inay ku baxdo ma ahani fa in lam ya-dan hadduusan u idmin zawjku inay baxdo lam yajus ma bannaana alkhuruuju bixitaankaas haddaysan idan ka helin ma bannaano inay baxdaa ee waa inay gurigeeda joogtaa waa inay gurigeeda joogtaa can ibni cumar radia allaahu tacaala canhumaa cabdullaahi ibni cumar ilaah raalliha ka noqdee qaala wuxuu yidhi kaanad imra'a islaam ayaa waxay ahayd islaamtoo licumara cumar ibnulkhadaab aabbihiisa u sugnaato xaaskiisii ah aabbihiis xaaskiisii weeye tashaddu mid xaadirta salaata subxi salaada subaxa walcishaa'i iyo salaada cishaha filjamaacati jamaacada ayay xaadiri jirtay filmasjidi masjidka dhexdiisayna ku tukan jirta oo xaadiri jirtay gabar ayaa jirtay oo xaaska cumar ibnulkhadaab ah oo salaada subax iyo salaada cishaha jamaacada masjidka xaadirta fa qiila laha waxaa lagu yidhi lima shay dartiis muxuu yahay takhrujiina aada u baxee walxaalna aada u baxee qad taclamiina aad og tahay anna cumara cumar yakrahu inuu dhibsanayo daalika bixitaanka wayaqaaru uuna ka qiiroonaa qaalad waxay tidhi wamaa yamnacu maxaa u diidaa an yanhaani inuu iga reebo oo yidhaha bixin ilaa ima uusan dhihine qaala wuxuu yidhi raawigii yamnacuhu waxaa u diidaya cumar inuu ku diido qowlu rasuulilaahi rasuulka alla hadalkiisa sala allahu calayhi wasalam oo rasuulka wuxuu yidhi laa tamnacuu ha u diidinina imaa allah addoommada ilaahay waa gabdhaha muslimaadka gabdhaha ha u diidinina masaajidallaahi guryaha ilaahay masaajidda ilaahay ha u diidinina inay aadaan inay masaajidda aadaan ha u diidinin akhrajahu xadiidka albukhaari bukhaariga soo saaray waa xadiid saxiixa can ibni cumara radia allaahu tacaala canhumaa cabdillaahi bni cumar ilaah raalliha ka noqdee qaala wuxuu yidhi kaanad imra'a islaam ayaa waxay ahayd islaamtoo licumara cumar u sugnaatay xaaskii cumar ah tashhadu mid xaadirto ka qayb gashay ahayd salaata subxi salaada subax walcishaai iyo salaada cishe filjamaacati jamaacaday ku xaadiri jirtay filmasjidi masaajidka dhexdiisayna jamaacada uga qayb geli jirtay fa qiila lahaa gabadhii waxaa lagu yidhi lima shay dartiis muxuu yahay takujiina aada u baxayso xaad masaajidka xaggiisa ugu baxdaa walxaal qad taclamiina aada og tahay anna cumara cumar yakrahu inuu nacayo daalika bixitaankan oo wayaqaaru uu ka qiiroonayo waad ogtahay wayna ogeed way ogeed sababto ah cumar laftirkiisaada la hadlayba wuusan diidin maahane inuusan arrintan raalli ka ahayn cumar laftirkiisaa la hadlay oo waxa weeyaan riwaayad cabdirasaaq uu wariyey musanafka waxaa ku sugan cumar laftirkiisu inuu la hadlay oo uu ku yidhi wallaahi waad og tahay inaanan jeclayn bixitaankan markaasay ku tidhi wallaahi laa antahi xataa tanhaani wallaahanan ka joogin ilaa ii diido ha bixin haddaad tira haa waan joogaya laakiin ha bixin ilaa uu hadalkaasu kaa yimaad wallaana masjidka ka joogay markaasuu asna wuxuu ku yidhi asaguna wuxuu ku yidhi innii laa anhaaka aniga kaa reebi maayo ilaa nabiga yidhi yaa laga reebin ma reebayo cumarna waa dadka aad u ilaaliya xuduudda ilahi iyo diinka alle dadka ugu horreeyuu ka mid ahaa marka wuxuu yidhi ma kaa reebayo ayuuna waxay tiri wallaana ka joogin ilaad iga reeb subaxdii salaada subax isagoo tujinaya lagu muday midida oo la dilay cumar masjidkay kula tukanaya saasay ku dhammaysan marka waxaa lagu yidhi waad ogtahay cumar inuusan arrintan jeclayn oo ka qiiroonayee maxaad uga joogi weyse qaalad waxay tidhi wamaa yamnacu maxaa u diidaya an yanhaani in iga reebo ha iga reeb qaala rawi wuxuu yidhi yamnacuhu waxaa u diidaya cumar qowlu rasuulilahi rasuulka ilahi qowlkiisa sala allahu calay wasalam xuduudba allena ma dhaafi jirin cumar rasuulka qowlkiisa u diidaya oo nabigu yidhi laa tamnacuu imaa allah addoommada ilaahay ha u diidinina masaajidallaahi masaajidda ilaah markaa ragga mumina mu'miniinta ah ragga mu'miniinta rabbigii weynaa nabigii uu u soo diraa la hadlay oo ku yidhi gabdhaha ha u diidinina masaajidda marka xaq ma ahan inay u diidaan masaajidda raggii ma ahan xaq marka cumarada xaqaas dadka ilaalina kuwa ugu horreeyuu ka mid yahy kuwa dadka ilaalinaa kan ugu horreeya yuu ka mid yahay marka taasaa u diidaydaa leh xadiiskana bukhaari ayaa wariyey xadiidkan marka wuxuu daliil u yahay oo caddaynayaa ninka in laga idan dalbado fiiri xadiidka waxaa ku jira waxay leedahay zawjadii cumar maxaa muxuu iga reebi la naga reebo hadduusan ogolay macnaha waxay tusaydaa inuu reebid xaq u leeyahay laakiin masjidka maaha masjidka maaha inuu ka reebo waa meelaha kale waxaa kaloo ku tusaya in uu ninku idan leeyahay in laga idmado marka la baxayo nabiga hadalkiisa nabigaa leh ha diidinina waxaa laydhaha ha diidin qof arrinta xaq u leh arrinta qof xaq u leh aa laydhaha ha diidin saasayna culammada muslimiintu u fahmeen imaam nawowi raximahullah markuu xadiidka sharxaya wuxuu leeyahay ustudilla waxaa loo daliishaday xadiidkanu leeyahay xadiidkan waxaa loo daliishaday calaa ana almar'ata laa takhruju min beyti zawjiha ila biidin inaysan islaamtu gurigeeda ka baxaynin guriga sawjkeeda ilaa idankiisa inay ku baxda maahane idankiisa inay ku baxda maahane inaysan baxaynin aa xadiidka loo daliishaday waxyaalaha kaleeto oo caddaynaya oo loo daliishaday gabadhu inay sawjka ka idan dalbato markay baxayda waxaa ka mid ah xadiidkii bukhaari uu saxiixa ku wariyey kitaabuulmaqaasi raqamka afar kun boqol afartan iyo kow xadiidkii dheeraayo ifkiga ku saabsanaa caaisha bint abibakar sidiiq radia allahu tacaala canha markii waqtigii ku dheeraaday nabiga waxay ku tidhi ata'danu lii fii an aatiya abawey ma ii fasaxaydaa inaan aado aabbahay iyo hooyaday idankaasay weydiisatay soo ma jeedin ibnu xajar markuu sharxayay xadiidkaas markuu fatxubaariga juska sideedaad saddex boqol soddon iyo sideed markuu sharxayay wuxuu yidhi wa fiihi tawaqufu khuruujilmar'ati min beytiha calaa idni sawjiha xadiidkan waxaa ku sugan oo axkaamta laga qaadanaya ka mid ah inay ku xidhan tahay gabadha bixidda ay gurigeeda ka baxayso sawjkeedoo u fasaxa walow kaanad ilaa beyti abaweyha hadduu rabo ha noqdo guriga aabbeed iyo hooyadeed meeshay aadayso hadduu rabo guriga aabbeed iyo hooyadeed ha ahaado meel kastay u baxayso aadayso in ay baxdo waxay ku xidhan tahay idanka sawjkeeda taasay ku xidhan idanka sawjkeeda laakiin muhiim waxaa ah idanka marka lagu leeyahay idanku waa laba idan waa idan khaasa idanna waa idan caam idan khaasa waxaa la yidhaahdaa meel badanaaba gabadh aan lagu ogeyn hadday doonto inay aado oo aan badanaaba aysan aadi jirin idan khaasay u baahanta idan khaasay u baahantahy meel heblaan aada ogow waa inuu asna markaas u fasaxo hadday tahay meeshu meel aan gabadha diinteeda iyo nafteeda qatar ugu jirin asagana aan dhibaato ugu jirin waa inay waa inuu fasaxo sababtoo ah ilaah ragga wuxuu amray wa caashiruhuna bilmacruuf gabdhaha waxaad kula dhaqantaan wanaag saasaa ilaahay ragga ku yidhi wa caashiruuhunna bilmacruufi war dumarka inin dhaxay waxaad kula dhaqantaan wanaag kula dhaqma marka gabadhii hooyadaiyo abbayaan soo booqanayaa ee ifasax inuu u diido nolol wanaagsan ma ahan madkana walaasheeda la aroosaya arooskaana ka qayb galaya meeshaena meel fiski maaha day meel fiskintay waa inuu u diido iyadana waa inay ka joogto laakiin meel fiski maaha waan ka qayb gelaya hadday tiri waa inuu fasaxo marka haddii meeshu meel awal aan lagu aan badanaaba lagu ogeyn inay aado ay tahay waa inay idan gaara dalbataa laakiin waxyaalaha caadadu ku dareersatay inay gabdhuhu aadaan idan khaasa uma baahna idan caan ahaa jira oo caadadii curfigaaba sidaasa oo tusaale hadda dhaqanka soomaaliyeed gabdhuhu inay suuqa ka soo adeegtaan waa arrin la yaqaan oo caam ah hadday tahay marka arrin la yaqaanoo caam ah haddaan ninku dhihin habixin anaa soo adeegaye hadhow markay suuqa aadayda uma baahna inay ninka idan weydiido maxaa yeelay idan caam ahaa jira curfigai caadadaaba lagu yaqaana sidaas sidaas darteeda idan subax walba weydiinme oo dhihime saaka waxaan doonayaa inaan suuqii ka soo adeego ma dhahayso curfiga iyo wuxuu tusayaa inay gabadhu inta adeeg soo adeegato soo laabato meelaha marka caadiga la yaqaano gabdhuhu inay aadaan gabadha wuu ogaa dugsigay dhigataa marka dugsiga subax markay aadayo subax walba ma baxayaa dhihime ila wuba ogaada wax awaliba ogaa mar asalka marka horeta inay la tashato oy tiraa meeshaanan gelayaa wax ka baranaya ha la mas-uulu ka yahay laakiin subax walba hadhow maahan curfigaasaa lagu soconaya saasayna culammada muslimiintu u nasgareeyeen xaafid ibn xajar fatxulbaariga juska sideedaad saddex boqol soddon iyo toddobo wuxuu leeyahay xadiidka waxaa ku sugan jawaasu tawajuhi lmar'ati liqadaa'i xaajatiha waxdaha gabadha danaheeday aadayda iyadoon xidno la socon mar haddaan meeshu safar ahayn wa bikayri idnin xaasil idan gaarana weliba qaadan meh min zawjiha ka qaadame idan gaar ah bal ictimaadan cala alibni alcaami idanka caamkaa ayay ku soconeen cuskaneen almustanidi ila alcurfi alcaami oo caadada caamkaa ku dhisan meel alla meelaha la ogyahay gabdhuhu inay aadaan oo dadkoo dhan wada ogyaho laysla yaqaano gabadhu way iska aadaya iyadoon qofna weydiisan hadduusan marka si gaara isaga ula hadlin oo dhihin meeshaasa aadi laakiin meelo aan la ogeyn oo aan la arki jirin iyadoo aadaysa hadday doonto inay aaddo waa inay idan kaasa qaadata marka oy tira maanta baan heblaan leeyahay meel heblaan aadaya asna meeshii haddaan dhib asaga ugu jirin gabadha diinteeda dhib ku jirin sharafteeda aan dhib ugu jirin adduunyadeeda iyo nafteeda aan qatal uga jirin waa inuu fasaxaa ilaa ilaaha yidhi gabdhaha wanaag kula noolaada marka meel aan dhibna ku jirin gabadhiina dan ugu jirto diididda loo diidaya marka nolol ciriiriyahay noqonaysa laakiin ninku hadduu diido gabadhu ma banaana inay baxdaan waa waajib inay joogto waa waajib inay joogto mararka gabaal waxaa gabadha u bannaan inay baxdo idan la-aan oo haddii hadde waa maxay waa xaalad gaara taasoo kale oo maxaa ka mid ah hadda iyadoon la ogeyna gurigii dabka kaca ma inayna weydiina war ninki war miyaa bixi karna gurigii dabaa ka kacay iyadaan may waa inay ka baxdaa ama cadowgaaba meeshii gurigii iyo xaafadii soo galay waa inay ka baxdaa iyadoon idan weydiin mararka waa xaalada gaara marka taasoo kale waa xaalad gaara oo dhibaato si gaara ay u jirto mararka kaleeta meelihii awalba loogaa inay aadi jirtayna idanka caamkaahay ku soconaydaa meel gaara oo aan awal lagu ogeyn hadday rabto inay aadana idan khaasa waa inay zawjkeeda ka qaadataa marka sidaas ayay masaa'ilku kala yihiin waa in sidaas qofka muslimkaa ay masaa'ilku ugu kala cad yihiin xadiiska shanaad baabu manci nisaa'i dumarka in loo diido baabkii ka hadlaayay maxalkiisii weeye baabu manci nisaa'i haadaakanu baabu manci nisaa'i dumarka in loo diido baabkiisii weeye min adiini wax carfaya iyo wa naxwii wixii la mid ah cinda alkhuruuji bixidda agteeda ilalmasjidi masjidka ay u baxayso oo gayrihi ama meel aan masjidka ahayn ay u baxayso baabu manci nisaa'i haadaakanu baabu manci nisaa'i dumarka in loo diida baabkiisii weeye min adiini waxyaalaha carfaya iyo wa naxwi wixii la mid ah cinda alkhuruuji bixidda agteeda ilalmasjidi masjidka ay u baxayso oo gayrihi ama meel kale ay u baxayso xadiidkan shanaad macnahaanu ka hadlaya waxay tahay gabadhu markay baxayso shuruud lagama maarmaan wey shuruuddii waxay soo ogaana waxaa ka mid a zawjkeeda inay ka idan qaadato idankaas ama ha ahaado midkii khaaska ahaa ama ha ahaado idan caam ah waxaa ka mid a gabadhii awradeeda inay asturto iyadoo masaladaasna xadiid kale uu kusoo celi doono mar kale waxaa ka mid a marka bixidda shuruuddeeda gabadhu markay baxayso waa inaysan iscarfin ma bannaana korkeeda iyo dharkeeda inta catar marido ama wax carfayo marido inay baxdaan waa xaaran qatcana markaas ma bannaana ninka amase dadka mas-uulka ka ah gabadhana uma bannaana inay u ogolaadaan inay baxdo ayadoo wax carfaya ismarisay ma bannaana waxaa rabaa dhar caadi ah oo aan wax carfaya lagu shubin jirkeedana wax carfaya aysan ku shubin ayadoo ah inay baxdo oo asturan marka ma bannaana gabadhu ama masjid ha u socoto ama meel kale ha u socoto inay wax carfaya ismarido ama isku shubto markay baxayso uma bannaane waa ka xaaraan waa ka xaaraan can abi muusa alashcariy radia allaahu tacaala canhu qaala abuu muusa alashcariya wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam ida stacdarat ilmar'atu gabadhu hadday iscarfido oo calan ismariso fa marad ayna marto calal qowmi rag liyajiduu si ay u helaan riixaa carabteeda fa hiya gabadhaasu kadaa wa kadaa waa saas iyo saas waa sarbeeb kadaa waa saas iyo saas iyo saas qof xun oo noocaasa noocaasa weeye qaala wuxuu nabigu yidhi qowlan shadiidan hadal adag ayuu yidhi nabigu waa kan hadalka afkaa riwaayadan caddayna waa fii laftin waxaa ku sugnaa fa hiya zaaniya zaanigadu weeye gabadha wax carfaya inta isku shubto soo baxda ee dhex marta rag islaamiyada ajnabi ka ah waa zaanigad wey marka hadalka adka waa kaasa dee hadal shadiida sow ma aha xadiidun xasanun waa xadiid xasan ah saxiixun oo saxiix ah akhrajo abi daawuud ayaa soo saaray waa tirmidiyuna waa soo saaray waa nasaa-iyuna waa soo saaray can abi muusa alashcari radia allahu tacaala canhu qaala abuu muusa alashcari wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa stacdarat ilmar'atu islaamtu hadday iscarfido oo wax carfayo ismarido ama korkeeda ama dharkeeda ay mariso oo fa marad ay marto calalqowmi rag markay dariiqaas marayda ilaa ragga dariiqyadaas iyo meelaha ay marayso raggaa jooga liyajiduu inay helaan darteed riixahaa carabteeda oo ay markaas u soo carabto ragga islaamiyada meesha joogay fa hiya gabadhaasu kadaa wa kadaa waa saas iyo saas iyo saas hadal sarbeeba wey waa noocaas iyo noocaas hadal adag wey qaala nabigu wuxuu ihi qowlan hadal hadalkoo shadiidan adag wa fii lafdin waxaa ku sugnaa fa hiya zaaniya waa zaanigad gabadhaasu waa kaasaa hadalkii adayga badnaa waa zaanigad marka kelmad adag wey oo aad u adag se uma jeedin waxay kutusaydaa marka oo xadiidkaanu daliil u yahay gabadha markay gurigeeda ka baxayso wax carfaya korkeeda iyo dharkeeda inay maridaa xaaraan qadcana inay tahay xaaraan qadcana weeye waa munkar weyn uma bannaana ayada uma bannaana dadka mas-uulka ka ah hadday sawj leedahay sawjkeeda haddii kale waalidkeeda uma bannaana inay ogolaadaan gabadhii oo wax carfaya ismariday inay baxdo iskoolaadka aado jaamacadaha aado suuqa aado xafladaha aado uma bannaana waa arrin munkar ah waana arrin ay waajib tahay inay iyadu ka joogto dadka mas-uulka ka ahna inay ka joojiyaan ay waajib tahay xadiidkuna waa xasan saxiixa akhrijahu abi daawuuda wa tirmidiy wa nasaa-iy waxaa wariyeyna soo saareen abi daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i marka waa arrin khatar ah waa arrin aad u khatar ah nabigu noocaas u cadday jiray masjidka gabdhaha soo aadaya waynaysa iscarfin masjidka gabar iscarfiday masjidka ma imaan karto nalama soo tukan karto saasuu nabigu dhihi jiray sala allahu calay wasalam nabigu sidaasuu dhihi jiray nabiga wuxu uhi ayuma mraatin asaabat bakuuran falaa tashad macana alcishaa alaakhira xadiis imaam muslim saxiixiisa uu ku wariyey raqamka afar boqol afartan iyo afar gabar kasta oo baquur waxa la shito soo u asiibay oo waxyaalaha la shito isku soo carfiday yaysan cishaha dambe nagala soo qayb geli nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam nabiga sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi xadiidka abu daawuud uu sunankiisa ku wariyey laa tamnacu imaa allahi masaajid allah gabdhaha waa addoommada ilaahay ha u didinina masaajida ilaahay walaakin liyaqrujna walaakin liyakrujna wahuna tafilaan ayaguna laakiin ha soo baxeen ayagoon wax carfaya marsan ayaguna ha soo baxeen ayagoon wax carfaya marsan hadday wax carfaya marsantee masjid aaday tukato ilaahay kama aqbalayo rabbi kama aqbalayo so uma jeedid abu hurayra radia allaahu canhu ayuu wuxuu la kulmay gabar is soo carfiday masjidka u socota markaasuu ku yidhi yaa amata aljabbaar ayna turidiin addoontii allaha jabbaarkahu iska lahaa allaha awoodda badan ilahay awooddiisu u xasuusinaya inay ilaahay ka yaabto ka cabsato oy ka joogto xumaantan allihii jabbaarkaa addoontiisiiye halkee doonaysaa ood u socotaa markaasay ku tidhi almasjid masjidkaan rabaa markaasuu yidhi walahu tadayabti oo ma masjidkaad isku soo carfiday markaasay tidhi nacam haa markaasuu yidhi fa innii samictu rasuula allah rasuulka ilaahi ayaan maqlay sala allahu calayh wasalam asagoo leh ayuma mra'atin tadayabti ayuma mra'atin tadayabat gabarh kastoo iscarfida uma kharajat ila lmasjidi kadibna masjidka u baxda lam tuqbal lahaa salaatun wax salaada laga aqbali maa xataa tabtasila ilaa ay ka qubaysato waa inay ta laabato ka qubaysato sida darteeda gabadh awal ayadoo catar isku shubtay ama wax carfayo isku shubtay oo gurigeeda joogtay hadday doonto inay baxdo laazim waa inay qubaysato hadday korkeeda aheed hadday dharka aheedna waa inay dhar kala qaadato ama dharkaan ay maydto dharkii marka ila gabadha gurigeeda markay joogto xaqay u leedahay inay wax carfayo isku shubto xaqay u leedahay maadaamay xaq u leedahay korkeeda hadday ku shubtay amay dharkeeda marisay waa korkana inay ka maydto dharkana ama waa inay bedesho ama maydto hadday ku baxdo waa munkar waa xaaraan imaam nawowi raximahullah sharaxa saxiix muslimka markuu sharxayo shuruudda gabadha baxaysa markuu tirinayo wuxuu yidhi shuruudda gabadha baxaysa waxaa ka mid ah allaa takuuna mutadayiba waynaysa in gabar iscarfiday walaa mutasayina waynaysa in gabar isqurxiday ayaan barrada dumar badan ku dhaca waxay tahay gurigeeda markay joogto oo zawjkeedii la joogto waxa dhacda inaysan quruxdeeda ku dadaalin oo aysan carabteeda ku dadaalin laakiin markay baxaydo ay isdhalaalido oo ay iscarfido oo meel walba iska eegto oo saas u dhaqaajido marka waa munkar waa camal shaydaan dariiqaasuna dariiq muslim ma ahan ee waa dhaqan ummad kale marka waa inaysan iscarfin waa inaysan isqurxin waa inaysan dahab lugaha ku xidhan carabta lugaha dahabka ku xidhi jirin ta dhagaha iyo dhaafiyaanay lugaha ku xidhayaan markaasay cagta dhulkamay ku dhifata dahabku dhawaaqaya markaasay ragga meelaha fadhiya leeyihiin haadihi daatu khalkhaal war middan ma majahayba dahab ku sidataaba marka waa inaysan dahab lugaha ku xidhan oo sawkiisa la maqlayo waa inaysan dhar qurux badan qaadan waa inaysan ragga dhex qaadin oo ragga ay ka fogaato waa inaan waddada looga cabsayn nafteeda iyo diinteeda iyo maalkeeda iyo sharafteeda oo waddadu aaminta ay ku baxayso shuruudda uu tiriyey ka mid ah shuruudda uu tiriyey waxaa ka mid ah oo waxyaalaha khatarta oo gabadhu markay baxaydo aan la ogolayn kaba dhaadhee oo dhawaaqayo inay qaadato oo wax weyn ka dhawaajido ma la ogola waa reer banu israiil waxyaala ilahay ku ciqaabay gabdhahoodii reer banu israa'iil gabdhahoodu noocaasa ka mid ah waxyaalaha ilaahay ku ciqaabay musanafka cabdirasaaq waxaa ku sugan caaisha waxay tidhi mawquuf hadal ah laakiin xukunkiisu uu yahay marfuuc sida xaafid ibn xajar uu yidhi waxaa ku sugan waxay tidhi kaana nisaau bani israa'iil yatakidna arjulan min khashabi gabdhihii reer bani israiil waxay samaysan jireen lugageeda ah lugageeda waa macnaha kabadhaa dheer oo gabadhii dheeraynaya ayay samaysanayeenoo geeda ah yatasharafna lirijaali fi lmasaajidi ragga iskugu sharfayaan masaajidda markay u socdaan hadda waa masjidkay u socdaan ogow فحرم الله عليهم المساجد فكاس إلهي المساجد بك حرم تلميه وسلطت عليهم الحيضة حيثين والغو صلبة وهو كل إرادة انت هرو أول هيتر إنك بضا أي لهي كو صلبة مركا عقابة الغو مضانا كراها لا وتكتا واجين عقابة الغو مضانا مضانا أنا مركا حافظ من حيث نقول لي أفضل كاس وذليه وإن كان موقوفا فحكم حكم ربك أفكت عائشة أي شيكتين رفضه موقوفة هذا لكن حكم كيس حديث نبي الله رفعي الحوين حايل فاي لغما اوغا كرو ارنتانا كره وكذلك عبد الله بن عباس سيده كلا كسودان كنا النساء بني اسرائيل يتكدن قوالب يتطاولن بها بذلك في المساجد ليرينا الرجال وقول الدور كي غير بني اسرائيل waxay ahaayeen kuwa samaysta kala dhaadheer oo isku dheeraynayaan oo ay doonayaan ragga masaajidda inay ku tusaan fa sallallahu alayhi wa sallam markaas ilaahay xaybada ku sallim oo ilaahay ciqaab marka gabadha muslimadda ah marka ay baxayso waa inaysan iscarfin dhar qurux badan qaadan dahabkeed uusan muuqan hadday dahab sidato waa inuusan muuqan oon dhawaaqiisana la maqal uusan midabkiisuna muuqan la dahabka meelaha lagu xidhaa waa meela in la astura in waa jirta haddii dhaga lagu xidho haddii surka la geliyo haddii gacanta la geliyo kulli waa inuu qarsoonyi laakiin haddaad inta shanta jibood gacanta geliso oo gacantiina aad kor markaad alaabta qaadanaysaba iska maqanaato oo aadan gacantiiba aadan soo dabonin saakooyin dhaadheer oo gacma hore laga xidho inay qaataan gabdhuhu oo gacantooda la arag markay suuqyada joogaan suuqyada ay joogaan marka waxaasoo dhan gabadha waa inay iska ilaalido waa inay iska ilaalido xadiidka lixaad baabu manci nisaa dumarka in loo diido baabkiisi weeye min ibdaa'i ziinati qurux inay muujiyaan cinda alkhuruuji bixidda agteeda baabu manci nisaa haadaa kanu baabu manci nisaa dumarka in loo diido baabkiisii weeye min ibdaa'i ziinati quruxda inay muujiyaan cinda alkhuruuji bixidda agteeda xadiidka lixaad ee soo socda macnihiisu waa nuucaas wuxuu ka hadlayaa gabdhaha muslimaadka ah markay guryahooda ka baxayaan waa inaysan quruxdooda muujin quruxdooda waa inaysan muujin haddii la yidhi macnaheeda gabadha jirkeedo idil waa inay qaridaan wejiguna waa gabadha meesha ugu qurux badan wejiguna gabadha waa meesha ugu qurux badan way jirtaa wejiga culammada muslimiinta inay isku khilaafsan yihiin ma waajiba mase ma aha laakiin maxay isla ogol yihiin gabadhu wejigeeda inay qarsato inay cibaado tahay inay diin tahay inay gabdhihii nabi maxamed ardadiis ah iyo saxaabiyeedka ah inay wejigooda daboolo jireen taasaa sugan taas ayaa sugan inay dabeelo jireen wejiyaalkooda marka sidaas wanaaggaas gabadhu waa inay ku dadaasho oo diinteeda ay ku ilaashato jirkeedoo idil oon cagteedu muuqan oon gacanteedu muuqan oon wejigeedu muuqan oon jirkeeda meel ka midhu muuqan haddana waa inaan dharka ay jirkeeda ku asturaydaa qurux waa inuusan ahayn ilaa ilaah hadduu yidhi walaa yubdiina ziinatahuna gabdhuhu yay quruxdooda muujin dee quruxdii waa wixii la qalinaya qurux kale lama dul saari karo haddaad dhar qurux badan ee indhaha soo jiidanaya aad qaadato quruxdu waa tii la qarinayo adna quruxaadna korka saaratayba marka waa inaysan quruxdooda muujinaan dhar qurux badan qaadan waa inaan jirkooda qayb ka midhu muuqan waa inaan jir dharku ahayn dhar ku dhegan oo dhar waxaa jira xataa yuusan midabka qurxoonaan haddaad qaadato goormada gabdhaha talyaaniga loo tolay oo muslimadba loo tolin ee jirkaagi naf ku ah soo uma jeedin ee xibin xibin jirkaagi u sawiraya ee aad sursusho sida rati dabran soo musiiba kuguma dhicin ee xibnahaagi xibin xibin u muuqato eber wey subxaan allah marka waxaas oo in ka fog dhar waasaca oo jirka ka fog oon xibinta sawiray waa inay gabdhuhu qaataan dhar ad adag oon indhuhu ka gudbayn oon jirka looga jeedin waa inay qaataan dhar jirkoo idin qarinaya oon jirkii qayb ka miduu muuqana waa inay qaataan dee shuruuddii marka jalbaabka waad wada garanaysaane jalbaabka shuruuddiisii waa in ilaalido gabadha muslimadda baabu manci nisaa'i haadaakanu baabu manci nisaa'i dumarka in loo diido baabkiisii weeye min ibdaa'i ziinati quruxda muujinteeda cinda alkhuruuji bixidda agteeda can fadaala ibni cubey fadaalat ibni cubey can rasuulillahi rasuulka ilaahi wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam annahu rasuulku qaala inuu yidhi annahu rasuulka qaala inuu yidhi halaatatun saddex laa tas'al canhum waxba ha ka weydiin saddex nuuc oo dadka ka mid a waa dad halaagsan oo musiiba ku dhacday dembi aad weyn oo qatalay ku dhaceen ha weydiin kuwaas arrintooda waa ka weynta wax la tilmaami karo dembiga ay ku dhaceen halaatatun saddex laa tas'al ha weydiin canhum xaggooda kan koowaad waxa weeye rajulun nin faaraqa faaruqay aljamaacata jamaacada waxaa loola jeedaa dowlad islaamaa dhisan madaxweynea jooga madaxweynihii u mucaarad ku noqday saasaa loola jeeda rajulu nin faaraqa faaruqay oo ka baxay aljamaacata jamaacadii wa casaa caasiyey imaamahu madaxweynihiisiina caasiyey wa maata dhintay caasiyan asagoo mucaarad oo caasi a dhintay kaas ha weydiin kaas dembiga uu la yimid wax la tilmaamo waa ka wen yahay dembi qatar ah oo halaaguhu ku dhacay kaas oo uu cadaab ku mudanayo iyo cale alle ka labaad wa amatun addoon oo cabdun ama addoon nin ah addoonkaasoo abaqa dhuunto sayidka iska lahaa ka dhuuntoo famaata dhintay kaasna ha weydiin waxaa rabaa addoommada haddii addoon hadda nooma joogaan annaga addoonka waxaa la dhihi jiray muslim iyo gaalada markay dagaalamaan oo jihaad iskaga hor yimaadaan gaalada dadka laga soo qabto imaamka muslimiintu hadduu yidhaa ha la addoomiyo kuwaasaa la dhihi jiray ee addoonku qof asagu dhashoo qabiil gaara maaha marka haddeenu annaga soomaaliya laga heli maa hal xaba xabta laga heli maa gaala ayagaaba qofta noogu jira halkaa laga keeni yaaba soo qafaali marka addoommadu saasay ku imaan jireen waagii muslimiinta awoodda lahaayeen xoogga lahaayeen gaaladaas diinka alle ku soo duushay dadka laga soo qafaalay kuwaasaa imaamku xaq u leeyahay afar xugun kuus rabo inuu yidhaa hala laayo inuu yidhaa habe laiska sii daayo inuu yidhaa hala gato muslimiinta ay naga hayeen ha lagu bedasho iyo inuu yidhaa addooma ha laga dhino marka hadduu amro yidha addooma ha laga dhigto saasay addooma ku noqon jireen ama carab ha ahaadeen ama cajami ha ahaadeen saasay ku noqon jireen marka hadda maba lahayo dee gaalo haddeer annagayban addoonsanayda qolta nagu jirtaa sooma jeedo marka addoonka waxaa leedaha marka addoonka qofka iskale marka lama dhuma karo qofkaas iskale qofkaas shaksiga oo iskale oo ila markii la qayb waa la qaybsana qaniimada sida loo qaybiya loo qaybina dadkii oo waxawey mujaahidiintaaya loo qaybiya qofaa hela masiibu hela qofkaas hadduu rabo qofu kalu ku sadqaysan kara sii kara qofaa ka gada kara midaa ka dhaxlaa saasay ku faafayeen marka addoomadii marka addoonkaas qofka iskale xaq uu ku yeesho dulmi kuma yeelan isagoo diin allo la dagaalamaya lasoo qabtay xaq weeye marka addoon inuu noqdaa marka ma banaano inuu ka dhunto u gooyo ma banaano uma goy karo qofka saddexaad ee ay tahay ha weydiinin dembigu ku dhacay waa dembi qatar oo halaag eh ha weydiinin waa waa mra-atun waa islaam islaamtaasoo haaba uu ka maqnaaday canhaa xaggeeda zawjoo ninkeedii waa islaam ninkeedii ka maqan yahay waa mararka ugu qatarsan gabdhaad raggoodii ka maqan yihiin waxa weyan waa kuwa ugu qatarsan oo inay si gaara isku ilaaliyaane la doonayo inay dayaxmaanna khatarta ugu jiraan waa kuwaas waa mra'atun islaam haaba uu ka maqnaaday canhaa xaggeeda zawjoo ninkeedii qad kafaaha xaalu ka kaafiyey mu'nat addunya adduunyada culayskeedii biilkeedii meelu saaray gurigay ku noolaaleen dharkeedii dheefteedii cuntadeedii wax walba waa ka kaafiyey de waana waajib raggu inay ka kaafiyaan dumarka waxa weyn culayskaas ilaahay dumarka ma saarin ragga ilaahay ku waajibiyey inay keenaan oo noloshii lagu noolaa lahaa ayagaa xilkaas ilaahay saaray wuu ka kaafiyey marka fatabarajat fatabarajat markaasay ismuujiday bacdahu intaas ka gadaan waa ismuujiday quruxdeediiyay muujiday oo ay inta baxday inta labisatay qurux u labisatay ayadoo cawradeedii muuqato ayay quruxdeedii bannaanka dhigtay falaa tas'al canhum ha weydiin marka saddexaas muun waa saddex dunuub waaweyn oo khatar ah oo aan tilmaan lagu koobi karin galaye ha weydiinin wey ha weydiinin waa dad musi musiiba ku dhacday dad musiiba ku dhacday wey saxiix waana xadiid saxiixa xadiidku akhraja waxaa soo saaray axmed walbukhaariyu fi ladab almufrad waalxaakim ayaa soo saaray saxiix weeye akhraja waxaa soo saaray axmed walbukhaariyu fi adab almufrad waalxaakim atabaruju uu yidhi shiiku tabaruj xaa la yidhaahdaa atabaruju tabarujku idhaaru mar'ati waa islaamtoo muujida ziinataa quruxdeeda wa maxaasinaha wanaagyaalkeeda lirijaali ragga u muujida tabaruj waxaa la yidhahdaa gabadhu inay quruxdeeda iyo wanaaggeeda ay ragga islaamiyadu ajnabiga ka u muujido waa tii ilaahay gaaladii hore ku tilmaamay waqarna fii buyuutikunna markuu gabdhihii muuminaadkaa amray waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati uulaa gabdhaha muuminaadka ahoo idinku ha ismuujinina gaaladii hore siday isku muuji jireen marka tabarujku waa gabadha quruxdeeda iyo ziinadeeda iyo wanaagyaalkeeda inay ragga islaameed oo ajnabiga ka ah u muujido wey inay u muujido gabadha waxay la rabaa inay isku qurxido inay quruxdeeda u muujito waa zawjkeeda gabadha gurigeeda markay joogto ha isqurxido ha iscarfido sababtoo ah carafta iyo quruxdu waxay keenaysaa soo jiidasho waxaa la rabaa marka ayaga labada isqabaan inay isku jiidmaan isjeclaadaan isku xirnaadaan waa la rabaa laakiin dad ajnabi kale ah hadday isku jiidmaan fasaada imaanaya fasaada imaanaya marka carabta iyo quruuxdu waxay keenaydaa soo jiidid soo jiidid isku jiidid marka dadka la raba inay isku jiidmaan oo qulubtooda isku xirnaato oo isjeclaadaan waa kuwa isla nool oo ilaahay isku xalaaleeyey laakiin kuwan ajnabiga kale ah maya sabab kastoo keenayda in isku soo jiidmaan waa in la kala fogeeyo oo la ilaaliyo oo la hor istaago ila waa arrin khatarahe waa arrin khatara xadiidka nabiga marka wuxuu noo caddaynaa gabadha markay baxaydo inay waajib ku tahay inay cawradeeda asturto inay jalbaab qaadato inay jirhkeeda asturto ayna xaaraan ka taysan u bannaanayn inay quruxdeeda muujido xaaraanay ka xaaraanay ka can fadaalata ibni cubaydin can rasuuli illaahi sala allahu calay wasalam annahu qaal rasuulku wuxuu yidhi halaaatun saddex laa tas'alha weydiin canhum xaggooda kan koowaad waxa way rajulu nin faaraqal jamaacata jamaacadii muslimiinta faaruqay wa casaa imaamhu imaamkiisii caasiyo wa maata dhintay caasiyan isagoo caasi ah wa amatun iyo addoon ow cabdun ama addoon abaqa dhuntayoo fa maata dhintay kaasna ha weydiinin kan saddexaad wa mraatun waa islaam qaaba canha zawjuha ninkeedii ka maqnaaday qad kafaahaa xaalu ka kaafiyey mu'nata dunya adduunyada culayskeedii oo biilkii meel ka saaray fatabarajad iyaduna ismuujiday bacdow ninkii gadaalkiis falaa tas'al canhum saddexdaas ha weydiinin dad halaagsamay musiiba ku dhacday oo danuub qataroo halaaga ku dhaceen weeye ha weydiinin saxiixun xadiidun saxiixun waa xadiid saxiixa akhrajaw axmed ayaa soo saaray walbukhaariyuna wuxuu ku soo saaray fi ladabi almufrad waalxaakimna waa soo saaray baabu nahyi nisaa haada kanu baabu nahyi nisaa dumarka in laga reebo baabkii kaa dhaaye weeye cani safari safar biduuni maxramin maxram la-aan ay safraan baabu nahyi nisaa haadaa kanu baabu nahyi nisaa dumarka in laga reebo laga nahyiyo oo laga reebo baabkii ka hadlaayey weeye cani safari safarka waa in laga reebo biduuni maxramin maxram la-aan ay safraan xadiidka toddobaad macnihiisu waa sidaas waa in gabadha muslimadaahi rabbi rumaysan aysan safar u bixin ayadoo sawjkeedu la socon ama maxram uusan la socon maxram waxaa la yidhaahdaa nin gabadhan aan guru sinaba ugu qaba karinba oo sabab sharciya uu uga xaaraamtilmoo waa aabbaheedoo kale waa wiilkay dhashoo kale waa awowgeedoo kale waa adeerkeed aabbaheed la dhashay waa abtigeed hooyadeed la dhashay waa walaalkeed ayada la dhashay ama waa zawjkeeda inuu raaco ama waa zawjku raaco ama maxramku raaco si labadaasoo la socon gabadha hadday safarto waxay ku dhacaydaa dembi weyn oo kabiire ah ayay ku dhacaysaa can ibni cabaasin radia allaahu tacaala canhuma cabdillaahi ibni cabbaas wuxuu weriyey allaha raadi ka noqdee ilaa raalli ha ka noqda isaga iyo aabiisba ilaasna waa saxaabi aabiisna waa saxaabiye qaala cabdullahi ibni cabbaas wuxuu yidhi qaala rasuulullah rasuulka ilaahi ayaa yidhi sala allahu calayhi wasalam laa tusaafir yaysan safrin almar'atu islaam yay safrin ilaa maca dii maxramin maxram inay la jirta maahane in maxram ay la jirta maahane yay safrin nabigaa yidhi sala allahu alay slm gabarh kastoo nabiga rumaysan maxram la-aan waa inaysan safrin laa tusaafir yaysan safrin almar-atu islaamta ilaa maca dii maxramin maxram xaalay la jirta maahane ayadoo maxram la socota maahane si kale yay u safrin walaa yadkhul calayhaa rajulun yaa nin u soo geli ilaa wa macahaa maxramun maxram xaali la jooga maahane tana waa masale kale gabadha ayada gurigeeda ku jirta nin ajnabi ka ah waa inuusan usoo gelin haddaan maxramkeed la joogin gabadhan gurigeed keligeed joogtaa waxay nin ajnabi ka ah ajnabi adduunigu wuxuu noqon karaaba ina adeerka u noqon kara ilaa wiilka adeerkaa dhalay guur ahaan waa iskugu banaantihin waa ajnabi marka wuxuu noqon karaa abtiga wiilku dhalay ilaa wiilka abtigaa dhalay guur waa iskugu banaantihin ajnabigana kaasaa loola jeeda wuxuu noqon karaa zawjkaaga walaalkiis la dhashay kaas waa midka ugu daranba oo nabigu yiri waaba mawdkaas kuwa noocaasa gurigii keliga adoon jooga hadduu soo garaaco waxay noqonaydaa in la yidhaahdo gurigii keligayaan joogaa diinta islaamkana waa ku xaran gabar nin ajnabi ka inuu usoo galo sug inta ragga imaana meelaha kasoo ka soo laabo soo jiire ma banaana in gabar iyo nin ajnabi ka ah ay wada joogaan keligood meel aan dad kale arkayn ma banaana waa sheekaysayna iyo sheeka naga baxayda iyo waa saaxiibada iyo dhaqan muslim ma aha waxaas gabar iyo nin ajnabi ka ah inay wada joogaan meel aan cid kale arkayn guri dhexdiisay noqon kartaa dariiq mugdiyahay noqon kartaa duur baadiyahay noqon kartaa meel aan cid kale arkaynin labadooda ajnabiga inay wada joogaan xaaladaasu ma banaana waa munkar haddaan xaalad daruuriyo oo dhibaato gaarahoo dhacday ma laga hadlayo gabar luntay oo nin soo qabto wana keenana waddadii ku tusaya waa masale gaara taas laakiin ayagu wax ay doorteen wey wax xaaraanta marka uma soo geli karo fa qaala rajulu ninaa yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow innii aniga uriiddu waxaan rabaa an akhruja inaan baxo fii jayshi kada wa kada ciidanka meel hiblo loo diray ee jihaadka u baxaya ciidankaasaan doonaya inaan raaco oo ciidankaasaa laygu qoray oo ciidamada marka la kala ratibayey aniga ciidanka hebel ah ee meel hebla ku duulaya ee mujaahidiintaa kuwaasaa laygu daray saasuu ninkii wamra'atii turiidu lxaja islaantaydiina waxay doonaysaa inay xajido fa qaala nabi wuxuu uhi ukhruj bax macaha islaantadaba jirkeeda fiiriya balalkaas ninkaa asaga cibaado a lagu qoray inuu aado oo jihaad fii sabiililaahi ah gabadhiina waxay u baxaysaa cibaado oo rugni min arkaani islaam ka mid ah ay u baxaysaa arrintii noocaasay nabigu waa diiday gabadhu inay keligeed safarto mana laga dhigin xaaladaasoo kale may hadde mar haddaad adigu cibaado u baxday gabadhuna hadda meel xun aysan aadayn ay cibaado u baxayso xaaladaasoo kaleeto waa la iska ogoliya waa iska daruure iska yeel lama dhihin subxaan allah bal fiiriya bilaahi calayk waxaa nabigu yidhi ka joogjiya intaad u baxayda raac xaaskaa sooma jeedin raac haddii marka ay dhici laheyd meel loo ogolaanayo taasaa loo ogolaan maantana waxa weeyaan si iska fudud ay gabdhuhu iskaga safraan si iska fudud meeshaan qaaraba qararafaba oo ganacsigaa baabuurta dushooda ka ganacsado oo maanta oo dhan marna badeeca u siisada gobolkaas marna gobolkaas iyadoo cid maxramu la socon guf ka fiirso raga waxa weeyaan muslimiin ah ayaa inta dubay iyo nairobi u kala fadhiistaan uu yidhaa diyaaradda soo raacay xagga igu imow amaamalaahi muxuu ku jawaabi doona ninkaas ya oo xaaskiisi amraya maxramla inay soo safarto oo hantidii ilaahay siiyey waxa weeyaan u adeegsanaya macaasida oo waa kan tigidkii lacagta aniga soo shubaye diyaaradda iska soo raac buu leey xag u fadhiya muxuu diidayaa fiiri wuxuu diidayaa wakti inuu ka beerdaroobo inuu asagu inta soo baxo gabadha soo doono oo maxram u noqdo ma ogola wuxuu diidayaa waktiga ka baxaya adduunya yar xoogaa badeeca yaru gabi lahaa ama arrin yaruu kala waaridi lahaya ka dayacmaysa intaas darteed u diidaya gabadh inuu soo doono laakiin nabi maxamed sala allahu alay slam nin cibaado u baxaya kaasuusan kay aqbalin uusan dhihin cibaadada ubax gabadha maxarlaanha socotee waa mid cibaado u baxaya mid cibaado u baxaya haddii laga diiday adigoo dan adduun ka shaqaynay miyaa lagu ogolaan ilaahay maad ka baqdi walaal walaal muslimu sidaas ma ahan inuu yeelo ma aha hadday tiraado war maxarlaan soo safrina meen waaba u cagajuglayna uu leeyahay marka dhaqan ma doonaysid uu leeyahay marka hantida ilaahay siiyayuu doonayaa inuu ku cadaadiyo oo waxa weeyaan ilaah in lagu caasiyo uu uga shaqeeyo laakiin ma banaano in laga yeelo gabadhana xalaal maahan in waxaasoo kale ka yeesho allaha la caasiyo qofna lagama aqbalo عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله بن عباس وقال قال رسول الله رسولك الله يدي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إسلام يسافر إلا مع ذي محرم محرم صاحب لجلك سحارة يا عطي ماهاني أيوة محرم في الله صعود ماهاني ستة لجي مسافر ولا يدخل عليها يوسف سودان رجل نين أيوة ميل قولي كنشرته نين أجنبي كأيو سودان ilaa wa macaha maxramun maxram xaalu la joogo maaha haddii maxram la joogo gabadhi keligeed aysan ahayn way soo geli kara ninka ajnabiga iyadu iyaduna waa xijaabana markaas maahan inuu iyadu xijaab la-aan usoo gelay faqaala rajulu nina yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inii aniga uriidu waxaan doonaa an akhruja inaan u baxo fii jayshi kada wa kada ciidanka hebel iyo hebel ah macnaha ciidanka meel hebla loo diray mujaahidiinta kuwaas inaan la baxo ayaan doonayaa weliba riwaayad kala ku sugan waa laygu qoray uley ciidankaas laygu daraaniga wamra'ati islaamtaydina turiidu waxay doonaysaa alxaja xaj faqaala nabigu wuxuu uhi ukhruj macaha islaamtaada la baxa fiiri cibaadadii uu u baxayay loogama dhigin arrin u banaynaysa in islaamtu maxram la-aan ay safarto ma looga dhigin la bax islaamtaadaa lagu yidhi muttafaqun caleyh xadiidkana bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqeen haddaba marka safar gabadhu maxram la-aan ma safi karto safar iyaalku marka waa sadhi safar waajiba waa safarka xajka kaas culummada gabal waxa weeyaan war ka keenanaa jire oo yidhahdeen ha la helo maxram waa sida fiican laakiin haddii la waayo waxa weeyaan oo gabdho aada loogu kalsoon yahay ay raacdo oo u banaantay qaar yar way jiraan culummada muslimiinta laakiin culummo badanna way diiyeen xadiidka hadda aan arkaninoo dul taagannahan taasuba kaadla oo xajka gabadha u baxaysa inay maxram yeelato uga xadiidkan haddaan aan ka hadlayno ayuu caddaynayaa idan marka waa inay u wadato gabadhu maxram xajka hadday maxram weydana ma awoodo xajkiina waa inay joogto intay maxramka helayso safarka nuuca labaad waa safarkan waajib ahayn sida ganacsiga iyo booqashada iyo kaas laasim weeye war mayacsaw waa inay u hesho waa inay u hesho maxram safarka saddexaad ayaa jira oo safar daruuriya xaalad daruuro ah xaaladaas ayaa gabadha loo ogol yahay inay safarto maxram la-aan waa xaaladaysan khiyaar lahayn xaaladaas culammada muslimiintu waxay miitaaliyeen saddex waxay yidhahdeen kow gabadha awal muslimad ma ahayn kaafirada ah way islaamtay weeshay ku islaamtay waa waddan gaalo maxram hadday weydo soo wadeen waddanka muslimka keena way soo hijroo kartaa ayadoon maxram lahayn ijmaacayna kusoo dhaqlayeen culammadu maxaa yeele inay gaalada dhex joogto ayaa ka shar badan safarka maxram la-aanta safarkan inay maxram la-aan soo safarto dhibaa ku jira inay gaalada dhex joogtana dhibaa ku jira laakiin dhibka gaala dhex joogaa daran marka gabadhii awal aan muslimeed ahaa jirin ee soo islaamto gaalada ka soo islaamta maxramna weyda gabadha ila markay soo islaamta weyda waddanka muslimka aadaa hadday weydo cidda wadee maxram ah waxay xaq u leedahay inay iska soo dhaqaajiro maxaa yeele joogidday xagga joogaydo ayaa uga shar badan tan labaad gabar haddii gaala qafaalato oo xabsi gaalo ay ku hay jirtay oo xabsiga ay ka fakato waddankii ay muslimka aadi lahaydna uu safar yahay maxram hadday marka u diyaarsan aysan helin dhihi mayda meelaha joogaas maxaa yaele way qabanayaan kaasi xabsiga ku celinaya marka markaasoo kale way u bannaantay inay fakato oo ay aado waddankeedii muslimka maxram la-aan xaaladda saddexaad gabadhu hadday ka lunto dadkii maxramka ahaa way wada safrayeen waddaday ku kala lumeen oo sida caaisho qabsatay waxa weeyaan markii ay munaafiqiintu mujrimiintaahu ifkiga ka samayn rabeen qaswatu banilmustalix qaswatu banilmustalix waa sidii ku dhacday ayagoo banaanka ku maqanoo xaaja gudasho ku maqanaa laga safro oo safarkii guureed waxaa loo qaatay hawdad guro aan inta loo sameeyo gabadha oo guradan la dhex geliyo aa guradaas ta la qaadaan hatiga la saari jiro guradii inay ku dhex jirtaa loo qaatay gabadh fududna way ahayd gurada inay dhexdeeda ku jirto gurada rag inta isla qabteen ay hatigii saaran gabadhi waaba loo qaatay inay hatiga saaran saasaa lagu dhaqaaji hadhow markay timid meeshii wax joogaba male meesha iska fadhiisata waxaan isla tir kolleyba haddii lagu waayo waa soo dooni doonaaye meel lagu dooro iyaan la weyn markaasaan halkii iska fadhiistay halkii ayaan iska fadhiistay kadibna nin saxaabiya safaan ibnu mucadid ayaa u yimid saxaabigaasaa u yimid jaliilka markaasuu rabtigii u wadayu hashi u wadayu kusoo wed ayadu inta soo saaray wax weyn lama hadlin hataa hal kelima ma weydiin markuu arkay inaa lilahi wa inaa ilay raajicuun u yii waa naxayba waa u naxay mar uu gartay inta u fariisiyay hashi wadayu soo saar uu kusoo wey marka gabadhaasoo kaleeto oo dadkii safarka la aha ka luntay meel cidlaa joogta haddii nin fiqaaho lagu kalsoonyaho wanaagsan ay hesho ee wa gaarsiinaya meeshii way soo raaci saddexdaasay caddeeyeen culammada muslimiinta waana sida xaafid ibn xajar fatxulbaariga juska afraad safxada sagaashanaad uu ku caddaynaya wuxuu leeya xaafidku qaala albaqawiy imaam albaqawi wuxuu yidhi lam yakhtalifuu culummada muslimiintu isku iskuma khilaafin fii annahu laysa lilmar'ati asafaru fii gayri lfardi safarku hadduusan farad ahayn in gabadha ay xaaraan ka tahay iskuma aysan khilaafin inay safarto maxram la-aan ilaa maca zawjin ow maxrami gabadha uma sugnaano uma banaana inay safarto haddaan safarkaasu waajib ahayn midka waajibka macnaha waa laysku khilaafa isaga laakiin inta kale maya layskuma khilaafin ilaa zawjkeeda ama maxrimkeeda inuu la socdo maahani waa kana saddexdii soo reebay ilaa kaafiratan aslamad midda koowaado ayada ay u bannaantay waxay tahay gabar kaafirad eedoo soo islaamtay fii daaril xarbi oo dhulka gaalada ku soo islaamtay ow asiiratan takhallasad ama gabar maxbuusad aheeda gaaladii ka fakatay wasaada kayru culummada kale waxay ku siyaadiyeen ow imra'atan inqadacat min arufaq ama gabar dadkii ay la safreyday ka urtay oo ka go'day fa wajadaa rajulun ma'muun oo nin aamina uu helay faasiq soo raaci maydi ee nin aaminahaa helay fa innahu yajuusu lahu an yasxabaha inuu soo wado xataa yuballiqaha arufaqa ilaa uu dadkii ka daba keeno inuu soo wadaa bannaan saddexdaas ayaa bannaanay culummadu caddeeyeen inta kalena ma bannaana والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد